deegaanka waradhuumale oo kamid a deegaanada qadiimiga ah ee gobolka hiiraan dowlad goboleedka hiirshabeelle ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaa horumar ballaaran ka sameynayay dhinaca horumarka adeegyada bulshada deegaanka waxaa ahay bulshadu si iskutashi ah ay u dhisteen iskuul ay wax ku bartaan ubadka deegaanka waradhuumale isagoona iskuulka haatan shaqeeya inkastoo bulshada deegaanku ay ka cabanayaan macalimiinta oo ku yar wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhooro oo kamid a siyaasiyiinta kasoo jeeda waradhuumale ayaana booqashaalka ku tegay bulshada deegaanku waxay haatan ay ku hoolan yihiin dhismaha xarun maamul oo deegaanka ka shaqeysa ugu horeyna baraha iskuulka deegaanka waradhuumale ayaa ku horbixiyey xaalada deegaanka iyo sidoo kale iskuulka oo gacanta ku hayo waxaan ahay maamulaha ama mas-uulka gacanta ku ahaya dugsigan dadka deegaanka ay dhistana xooggooda isugu geeyeen ciidda cimaamadooda kusoo qaateen iyo go-yaalkooda dhagaxdana ayagaa soo qotay oo halkan keenay walaalahoodana waxay ku siiyeen garab lixaad leh waana ku mahadsan yihiin ha yeeshee dugsigaani ma lahan wax macalimiina ma lahan saad ujeedaan musqula ma lahan wax dayranana ma lahan safiitooyinna ma lahan baahiyo badan buu qabaa oo agabka waxbarashada xataa uma dhammaystirna ardada kuraas fiican uma taallo waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle ee deegaankan wuxuu hoos tagaa degmada maxaas weli wax oo maxaanku irahda caawinaad waxbarashada ku saabsan adeegaas ma aysan ka helin waxaan rabnaa wasaaradda marka inay codsigeenna iyo baaqeenna wax badanaan jeedinay ay naga aqbasho maxamed xaashi dhoore wasiirka waxbarashada ah ee galmudug ayaa waxa uu sheegay in bulshada deegaankana ay horey iskutashiyo ugu dhisteen xarumo dowladeed haatana ayaa ugu baaqayo inay bulshada deegaanka gaar ahaana qurbajoogta ka soo jeeda ay halkaa kasii wadaan dadaalada lagu horumarinayo warar dhuumale waa xarunta ama goobta loo asteeyey inay noqoto degmada warar dhuumale meesha u noqonaysaa xaruntii deegaanka waa wara dhuumale oo hoos tagta maxaas hiiraan hirshabeelle waa meel runtii dadkeedu ay isku tashteen waxaan halkaan aan ka unkaynaa in degmadii halkan laga dhiso waxba noo bilaaban ilaa heer debed iyo dalba waxa halkan laga qabanayo waxaan rabaa dadka aan ku abtirsanno ee halkan ka soo jeeda meel kasta oo dunida ay ka joogaan inay fakarkooda u midoobaan jeebkooda ay mideeyaan sadaqadooda iyo waxa ay halkan ku bixinayaan ay u midoobaan maanta tanaa furan tanaa mudnaanta ku jirta tanaa wax bilaaban yihiin tan wax ka dhis ahdaafta iigu weyn oon meeshaan u imidna waxay ahayd inaan dadka aan ka dhashay jeebkooda aan ku mideeyo meesha la yidhahdo wara dhuumale sidii loo dhisi lahaa jeebkiinaan ognahay inaad awooddiinaan ognahay anaa bilaabaayo wax alla iyo wixii halkan shamiito ku bixi lahayd insha allah berri laba boqol oo loor oo shamiitahaan halkan u soo raraya insha allah hadii lahayra warar dhuumale ayaa haatana ah deegaan ammaan ah oo ay bulshadeedu isjeesteen dhinaca horumarinta adeegyada bulshada